magaalada hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo xirayay bandhiga carwada jaamacadda aadna aadan university waxaa ka qayb galay munaasabada maamulka sare ee jaamacadda totoresa adna aadan ismaaciil iyo marti sharaf kale adna aadan ismaaciil maamulka sare ee jaamacadda ayaa ka warantay bandhiga iyada oo sheegtay in la qaban doono sanad kasta sanad walba wakhtigan waxaanu ballan qaadaynaa inaanu carwadaa bandhiga ah ee caafimaadka aanu samayno oo aanu ka dhigi doonno saddex maalmood insha allah haddii ilaahay nagu simo oo ilaahay noo ogolaado waxaanu kaloo aan ballan qaadaya oo aan shalayto aan iloobay inaan ku daro duruufaa iska jira duruufo dhaqaalaa jira caruurtii inaynu wax barnana waa doonaynaa waxaanu markaa garanay in tababarka dhakhaatiirta aanu awalka ahaa toddoba sannadood waanu dhinnay oo waxaanu kala sinnay jaamacadaha kale waaweyn ee aanu la shaqayno camuud iyo hargeysa iyo burco markaa waxaanu ka dhignay lix sannadood iyo badh laakiin duruustii lixdaa bilood ee aanu ka dhinnay waxaa la gelinayaa lixda bilood ayaa lagu daraya oo lagu sii xoojinaya waayo manhajku sidaa uu yaallo waa in loo dhammeeya aqoontu waa in loo dhammaystiraa markaa kuma xidhna muddo aqoontu waxa weeyaan aqoontaasa laga rabaa qofkaas inuu yeesho si uu berritoo u noqdo qof dhakhtara oo nafta lagu aamini karo oo laysku hallayn karo oo aqoontaa wata oo ka adag waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo la-aantood aanay bandhigan aanu suuro galeen shaqaalaha jaamacadda iyo shaqaalaha cisbitaalka oo si hagar la-aana u shaqeeyey oo sidii laga filay si ka sii wanaagsan u shaqeeyey waxaan ley ilaahay ab waad waad igu bannaantihiin maasha allah waad iga farxiseen i am proud of you somaliland ayaad ka muuqataa tayadii soomaaliyad baa idinka muuqata dadaalkii soomaaliyad baa idinka muuqda aad baad u mahadsantihiin hooyo adduunka meeshii aad joogtaanba haddaad arday ahaydeenna ilaahay waxbarashadaa ha idiin sii macaaneeyo ha idiin sii fududeeyo shaqaalaha haddaad tihiinna halkaa ka sii wada xubnihii ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey bandhiga adna aadan iyadoo go-aan kaa qaadatay u badrheedhay maamulka iyo shaqaaluhu la qaateen haddii ay isbixin weydana diyaar bay u tani kabto kollayba wax waa laga qaadaa insha allah laakiin waa isku filannahay soomalilan waxaan ugu yeedhaynaa aqoontii lanugu yaqaana tayada lahayd runtii carwadan haddii aan sii dhex galo waxaanu ku soo bandhignay runtii qalabka ay haystaan kulliyad kasta marka ardayda wax la barayo takhaasusyaadyada kala duwan ee aan caafimaadka barno waxaanu runtii ardayda ku qalabaynaa aqoon iyo xirfad runtii ardayda ka baxda jaacadda adnaadana kulliyadda doonaha noqdaana jamhuuriyadda somalilan si guud hoostaalada wasaaradda horumarinta caafimaadka instituushanada kala duwan meel muhiima ay ugu jiraan waxaa kaloon mahad celinayaa maamulka jaamacadda iyo cisbitaalka oo ay ugu horrayso aasaasaha iyo guddoomiyaha jaamacadda iyo cisbitaalkuba marwe aadna aadan ismaaciil aad iyo aad baad mahadsan tihiin bandhiga carwada jaamacadda aadna aadan ayaa intii ay socotay waxaa lagu soo bandhigay qaybaha waxbarasho ay jaamacadda bixiso sida caafimaadka beeraha iyo injineeriyadda